إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeenee idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad caawa ku dhagaysan doontaan kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho oo faahfaahin laga helayo sarkaal ka tirsan maamulka la baxay galmudug ayaa xiliilo ku dilay gobolka galgadood wasiirka amniga ee dowladda federaalka ayaa isku dayay inuu dafiro jabkii ciidankooda ku gaaray degmada aadayabaal ee gobolka shabeellaha dhexe maxbuus horle oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ka soo muuqday muuqaal cusub isagoo diray fariin ku socota ciidamada dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa qiray in iskudhexyaac weyn iyo nidaam daro ay ka jiraan xafiisyada shaqada ee dowladda federaalka intaasina waxay ahayeen qodobada warka iyaga habeenkooda ugu waaweyn haddana u diyaargaroowa iyaga oo faahfaahsan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa habeenimo arbaca shan iyo labaatanka bisha shawaal sannada kun afar boqol afartan iyo lixda dhanka kalena ku aastaysan laba iyo labaatanka bisha afraad laba kun shan iyo labaatanka qarax maanta lagu weeraray bar kontarool oo ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen xaafadda siisi ee degmada daynile ee magaalada muqdisho ayaa dhaliyey waxyeelo isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay qaraxa hal askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka halka uu ku dhaawacmay askari kale kaasoo dhaawiciisu garaab yahay sarkaal ka tirsan maamulka la baxay galmudug ayaa xalay lagu dilay gobolka galgadood faahfaahinta warkanina waxaa halka ka soo jeedinaya cadnaan xaaji muxsin habeenkii xalay waxaa gobolka galgaduud ka dhacay dil loo geystay sada daahir caanood gulaafe oo ahaa taliyihii hore ee ilaalada khaaska ah ee madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay galmudug kooxo hubaysan ayaa lasoo werinayaa inay waddada u galeen sarkaalkan xilli uu ku safriyey waddada isku xirta caabud waaqi iyo ballanballe gaar ahaan deegaanka ceelasha ee gobolka galguduud waxaa sidoo kale lasoo warinayaa inuu dhaawacmay mid ka mid ah dadkii saarnaa gaariga uu soo raacay sarkaalkan ka tirsan maamulka la baxay galmudug ee lagu dilay gobolka galguduud wararka ayaa intaas ku daraya in dilkan loo badinaya inuu salka ku hayo aanooyin qabiil waxaana maalmihii lasoo dhaafayba gobolkan ka dhacayay dilal noocaan ah dhowaan ay ahayd markii aanu qabiil loo dilay guddoomiyihii hore ee degmada caabudwaaq ee gobolka galguduud oo lagu magacaabi jiray xasan caabudwaaq waxaana la toogtay isagoo saaran gaari ka baxay degmada cadaado kuna sii jeeday magaalada caabudwaaq wasiirka amniga ee dowladda federaalka ayaa isku dayay inuu dafiro jabkii ciidankooda ku gaaray degmada aadayawaal ee gobolka shabeellaha dhexe faahfaahinta warkanina waxaa halkan ka soo jeedinaya waryaheena mubaarak cumar cabdulaahi farataag oo ah wasiirka amniga ee dowladda federaalk ayaa waxauu isku dayey inuu maran habaabiyo xaqiiqada dagaalkii dhowaan ka dhacay degmada aadan yabaan ee gobolka shabeellaha dhexe waxa uu gebi ahaanba difiray in ay ku jabeen dagaalkii ka dhacay aadan yabaan isagoo sheegay in magaaladaas ay ugu soo baxeen xeelada militari sida uu hadalka u dhigay muuqaalada iyo soowerida xaqiiqada ku salaysan ee laga keenay furimaha dagaalka ayuu ku sifeeyey barbagando isagoo xitaa isku dayey inuu qiildayo hadalkii uu madaxweynaha dowladda federaal ku sheegay in ay ku soo jabeen dagaalkii ka dhacay aadan yabaan waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo ummadda soomaaliyeed shabaabku falsafadaha ay ku shaqaynahayaan boqolkiiba siddeetan waxa weeye waxa la yidhaahda muxuu ahaa borobagando wey waxay culays ka saareen degmadaas aadan yabaal oo mataqaanaa muxuu ahaa hadda la leeyahay ay xoogga saareen usbuuci dhoweyd degmada aadan yabaal markay culayskaa saareen dhammaantood ciidanku wuxuu ku qasban yahay inuu dib ugurasho xeelo dagaal sameeyo si oo maxaa la yidhaahdaa uu isu abaabulo oo u waxeeyo aadan yabaal xeelo dagaal baa looga baxay culayskaas ay soo saareen waxay kulligood xoogga soo saareen degmada aadan yabaal hadalka madaxweynaha liin baad ku dhiijinaysaan ma aha saas uma socon wuxuu yidhi dagaalku waxa weeye marba muxuu ahaa waa lagdin weeye marba qof baa la waxin karaa laakiin waan ka adkaan uri shabaabka waa laga bixi karaa mar adkaanta uu sheega aad sheegaysa ma ahan mid adkaan uu madaxweynaha sheegay ma ahan waa war la muxuu ahaa aad ku celiseen oo aad oo bumbuniy waay hadalka cabdulaahi farataag wasiirka amniga dowladda federaalk ayaa imaanaya xilli dhowaan ciidamada dowladda federaalk lagala wareegay degmada aadan yabaal halkaasi oo lagu gaarsiiyey khasaare isugu jira naf iyo maal intaba dhan kale hadalkan ayaa kusoo beegmaya xilli dowladaha reer galbeedka ay quus ka muujiyeen xaaladda ay ku sugan tahay dowladda federaalka iyadoo warbixinno ay daabaceen warbaahinta reer galbeedka qaarkoodna ay tilmaameen in soomaaliya ay qarka u saaran tahay inay la wareegto xarakada mujaahidiinta al-shabaab weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imaanayaa raadiyaha alfurqaan maxbuus horle oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ayaa ka soo muuqday muuqaal cusub isagoo diray fariin ku socota ciidamada dowladda federaalka waxaa faahfaahinaya waryaheena axmed cabdulaahi al-kataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay muuqaal ay ka soo muuqanayaan ciidamada dowladda federaalka oo lagu qabtay dagaalkii cuslaa ee ka dhacay magaalada masaajid cali guduud ee gobolka shabeellada dhexe muuqaalkan oo ah qaybta afraad fariimo ay darayaan maxaabiista dagaalkaasi lagu qabtay ayaa waxaa muuqaalkan ka soo muuqanaya maxaabuus ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo lagu magacaabo cabdiraxiin sheekh abuukar cali kaas oo ka hadlaya sida uu ugu biiray ciidamada dowladda federaalka magacey waa cabdiraxiin cabdiraxiin sheekh abuukar cali gobolka guud ayaa ku dhashay degmo tuulo beexaan la dhaho kadib waa ka tegey waxbarashaa la waday waxbarashaa dhiganayay bisha bisha bisha saddexaad ayaa ayaa ku laba isbaac ama cidoo cidoo ka dhimantay aliso xarfaan oo ciyaalka xaafadda degmada kaaran iga soo wadeen waa soo baxnay waxay dhaheen nakeen adiga waa waa waa soo raacay markaan soo raacay aan koo dhalinyaro badan oo shan maahan soo raacnay kadib waa soo baxnay intaan soo baxnay cadalaadna la keenay cadal markan la keenay xariifa aa noo imaaday ciidan kale noola keenay iyo xariifaa noo imaaday waruu noo sheegsheegay kadib isbuucaa joognay qore qoreaa noola dhiibay qore marka noola dhiiba waxaan dhahay waxaa lahay waxaa ka hortagtiin kuridaan lahay kadib waana la soo qaaday galab waxaana la soo qaaday talaadaad arbaca galabteedana soo qaaday waana la soo waday masaajid cali gudaana la keenay masaajid cali guda markana la keenay meeshaas cawdii iska joognay cawdii wax oo cuntaa ma helin waa meeshaas iska joognay subaxii aroortii labay tobanka camal markaa salaada dukanay ayaa xabad bilaabay isagoo hadalkiisa sii wata askarigan ka tirsan dowladda federaalk ee ka soo muuqanaya muuqaalkan cusub ee al-kataa'ib al akhbaariya waxa uu fariimo u diraya ciidamada dowladda federaalka xabadii markay bilaabatay ani meeshaa iska fadhiyay afaamo badanaha la joogtay waa carareen xabaanta markaa carada ani meesha iska joogay cariifaa ii yimaad meeshaa ku qabanaysu dhahay meeshaan iska filo nakeenuu qoraya dhiibi waa u dhiibay nakeenuu diray waa isoo waday meelo u keenay gacmaha uga xiray inta ii joogu dhahay waa diyaar baa dhex arfaan kalaa lay keenay meeshaas haddana maxaabuus oo ah meeshaasan joogaa waalid haddii waalid waalidiintii haddii la wici karaa lay waco saaxiibada oo ila socday waxaa fariin diraa meesha iskaga tagaan meeshaas wax ka jira ma lahayn aniga de wax saasoo noola sheega ma jiraan waan una iskala soo keen waday qorgaasaa noola dhiibay waan qorga xatir macna si loo isticmaalo aan aan xatir ka siin marka dhalinyaradaas oo soomaaliyeed oo la soo qaado meesha iskaga tagaan dhiila dadka cusub haddii lasoo dirayo waxaan baaqaan u diraa oo shacab oo shacabka soomaaliyeed kamid ah meeshaas waa meel qalada diintaa laga soo horjeedaa meel diinta laga soo horjeedana waxaad dagaal ma naqanayso ee meeshaas kaa tagayaa idin soo qalda haddaanaa lagu qalday haddana anaa maxabuus maalmihii lasoo dhaafay waxa ay al-kataa'ib al akhbaariya baahinaysay muuqaalo ay ka soo muuqanayaan maxaabiis ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kuwaasi oo diraya fariimo kala duwan kuna baaqaya in ciidamadu hubka ay dhigaan danahoodana ay raacdaan kaasina wuxuu ah wariyaheena axmed cabdulaahi oo ka waramayey maxbuus horleh oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka oo ka soo muuqanayay muuqaal cusub oo ay baahisay kataa'ib ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa qiray in iskudhexyaac weyn iyo nidaam daro ay ka jiraan xafiisyada shaqada ee dowladda federaalka faahfaahinta warkanina waxaa halkan ka soo jeedinaya wariyaheena cabdulqaaliq macalin cabdiweli xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa sheegay in ay xafiisyadooda ka shaqeeyaan dad badan oo aan wax shaqo ah u qaban kana badan tiro ahaan inta xafiisyada loogu talagalay kuwaasoo xitaa haddii howl loo diri lahaa uusan boos uga banaaneen xafiisyada saasoo ay tahayna ku magacaaban shaqaale dowladeed waxa uu si cad u sheegay in heerka ay gaareen nidaam darada iyo iskudhexyaaca uu wasiir weliba marka uu shaqada imaanaya ay la socdaan dad uu isagu wato kuwaasoo xafiisyadii ka saaraya shaqaalihii horay u joogay shaqaalahan isdul hoganay because markaad nimid xafiiska waa imise dadka joogaan waxaa lagu leeyahay waa waa afar boqol hay haddaad aragto yaa shaqada ku jira waxaa laga yaabaa inayna boqol ka badnayn oo wasaaradda meeqaha joogta shaqaalaad saddex boqol iyo konton baa joogta maxaa xafiiska ku shaqa hadday imaadaanba gebigooduba xataa wasaaradda hadday si kasta aday la isugu dayo xafiis looma hayo xataa meel ay istaagaan male haddii la istaaga xataa shaqaalaha ku qoran meesha dhinacasaasay ka ahaayeen dhinaca kale waxaa intaasi sii dheer in uu wareer ka qaaday isqabqabsiga ka dhasha tallaabada uu qaaday wasiirka shaqada ku cusub ee shaqaalihii meesha horay ugu shaqaynayay ka saaraya waxaa intaa kasii daran wasiirku uu imanayaa markuu imaado waxaa daba waxaa la imanayaa jawaano dada isagoo dhabarka ku wata jawaano dada isagoo dhabarka ku wata ayuu imanayaa shaqaalihii sii fadhiyey ee sii joogay oo meesha sii fadhiyeyna boorsooyinkooda bay xiranayaanba waa waaba sii socdaan waa sii socdaan waa kasii dareerayaan ayaduna culays bay noqotay intaa waxaa sii dheeraa dee shaqaalahan dareeraya qof waa ku imaanaya xildhibaano yaacaya iyo odayaal yaacaya oo inta yaacaya shan baa meesha nagu jirto waa la dareeriyey shan kala la keenay shan kala inta la tuuray boqol yani wareer war waxaan maa wax ka qabanno waxaan ogaanay marka in aysan fayl sahlan ahayn hadalladan uu jeediyey xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii u dambeeyey baraha bulshada si aad ah u qabsatay isku dhexyaaca iyo jahwareerka ku dhacay mas-uuliyiinta dowladda federaalka kuwaasi oo marba marka ka dambeeya quuska muujinaya jiritaanka dowladda federaalka dhegaystayaal warkii habeenay idaacadda islaamiga alfurqaan idinkaga imaanayay fiidnimadan waa naga intaa